sida aad dhegaystayaal warkaba ku maqlayseen maleeshiyada al-shabaab ayaa weerara ku qaaday xabsiga godka jilacow maanta goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in weerarka uu ka bilowday qarax ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kadibna maleeshiya hubaysan ay xabsiga weerareen ciidamada amniga ayaa la sheegay inay difaaceen xabsiga wariyahayaga axmed xasan colaad ayaa tegay xabsiga waxyar kadib markii weerarka lasoo afjaray waxaana wixii uu arkay uga warramay maxamed cabdi sandheere maxamed aada umahadsan tahay maanta abaarihii saacadda laba iyo tobankii duhurnimo oo xilli qadaro daqiiqa dhiman ayaa waxaa ka dhacay qarax xoog leh ayaa la maqlay qaraxaasi wuxuu ka dhacay deegaankan boondheere gaar ahaan godka jilicu halkii loo yaqiin oo ah meel ay deganaayeen ciidamada nabad sugidda oo xabsiyo heed oo dadka lagu tumayo xarakada al-shabaab inta badan lagu soo xiro waa meel ammaankeeda aada loo adkeeya ayay ahayd xarunta madaxtooyada looga arrimayo wadankana waa meel aan sidaa aan uga fogeyn iyo daljirka dahsoon halka loo yaqiin marka qaraxyadu markii hore wadada ka tim dhanka xigto daljirka dahsoon ayay ka galeen qaraxii koowaad halkaa ayaa ka dhacay kabacdi risaas xoog leh ayaa la maqlay oo halkaa ka dhacayso risaastaasi waxay dhex maraysay rag ka mid a shabaabka oo meesha ayagu galay iyo ciidankii meesha ku sugnaa ee nabad sugidda iyo ciidamo kale dawladda ka tirsan rasaasa kadib haddana waxaa la welay qaraxa labaad oo isla albaabkaasi ahaa oo anigaba hadda aan dul taaganahay oon kusoo arkay indhahayga marka maxamedow sidaa ayay wax u bilowdeen waan gartay wax khasaare ah oo meesha ka dhacay oo aad aragtay ma jira ama lagu sheegay maxamedow khasaaraha meesha aan ku arkay ilaa toddoba dhimasho ah oo meesha aan ku arkay qaarkood ay wateen ciidankan driiska lagu yaqaano nabad sugidda oo lay sheegay inay ahay raggii shabaabka meesha weerare oo toddoba gaarayay laba ka tirsan ciidamada oo ayaguna ahaa raggii meesha weerarka loogu tegay iyo nin injineera oo guri halkaa dhismo ku yiil oo meesha dhismo ka waday oo isagana meesha meydkiisa aan ugu tegay iyo dhaawacyo intaa ka badan oo la sheegay oo la qaaday ayaa maaragtay halkaa ugu tegay laakiin meydadka aniga ayaa dul istaagay oo halkaa aan ku arkay waxaana meeshaan isla tagnay guddoomiyaha degmada bondheere kaasun cabdullaahi xasan oo isagu halka wax ka dhaceen deegaan ahaan ay mas-uuliyaddiisa ay hoos imaanayso degmada bondheere waxaana rabaa dhowr su-aalood in aan ka weydiiyo meesha sida ay wax u dhaceen guddoomiya ugu horeen bal ka waran meesha sida wax u dhaceen bismillahi raxmaan raxiim colaad saad umaqlaysaba adiga hadda meesha uwada tagnay waxaa soo weerara adiga abaarihii labaiyi tobankii saacaddu marka ayd xilliga magaalada muqdisho kooxa naflacaariga oo nabaddiidka ah waxaynan ahaayeen adiga si inta hadda la hayo sideed qofood oo kamidka sideedaad gaarigii hore isku qarxiyey toddobadan meydkeediin hadda waatan arkayno meeshuu yaalaa marka markii la isku daro waxay imaanayaan adiga sideed qof ay ahaayeen sideedoodiina meeshii bay ku naf waayeen waxaa la jiro kale laba askari iyo qof injineer ahay oo halka dhismo ka waday tirada guud oo hadda khasaarada nafta oo dhimashada waa intaas dhowr qofood oo dhaawacana way jiraan laakiin ilaahay mahaddiisa dhagarqabayaashii dantoodii kumaysan guuleysan way ku fashilmeen waxay doonayeena ilaahay uma hirgelin waan halka arkayso meydkooda uu daasaya maantay alxamdulilah ilahay baan ku mahad celinayna
waa maadsanyahay guddoomiyaha degmada boondheere maxamedo sidaa aada maqlaysid marka sidaa ayo xaalku uu marayaa haddana waxaa qaybo ka mid a ciidanka nabad sugidda iyo kuwa booliska qaybahood taliyaashooda ayaa meesha soo gaaraya oo hadda la rabaa in maaragtay arrintii ay ka warbixiyaan axmed waxaa muuqatay in ururka al-shabaab oo sheegtay weerarkan markii uu meer ay xubnihiisu weerar ku qaadayeen in yoolku uu ahaa inay ka sii daayaan xubno badan oo ururka ka tirsan oo la sheegay in lagu hayo xabsigaas cid ka baxday oo ka baxsatay xabsigaasi ma jirtaa maxamedow ilaa hadda layma sheegin cid ka baxsatay xabsigaasi laymana xaqiijin marka laakiin gudaha xabsiga maysa gaarin qaraxyadu iyo dagaaladu way ka sokeeyeen way ka sokeeyeen marka marka waxaad dareemaysaa in gudaha aysan gaarin qaraxyada iyo risaaseynta isrisaaseynta intiiba ay wadada hore ay ku koobneed oo daljirka ka timaado oo u leexatay dhinaca godka aan jilcow waan gartay markaa bal hadda amniga iyo sida ciidanku u ilaalinayo goobtii wax ka dhaceen si guud haddaad bal noogu faahfaahisid amniga intee leeg baa ciidanku uu gacanta ku hayaa oo in weeraro kale oo kuwii iminka dhacay xiga laga yaabo inay ururka al-shabaab amaba dadkii lagu tuhmaya ay soo qaadaan maxamedow hadda ammaanku aad baa loo wada sugayaa waxaan arkayaa leeyahay qabanaya ciidanka midowda africa qaar kamid a ciidamada midowda africa oo wadooyinka u xiraya ciidankii nabad sugidda qaar kamid a ciidankii booliska si wada jira ayaa ammaanka kulli wadooyinka hadda soo gala halka loo yaqaano godka jilco oo meel xabsiya ammaanka wadooyinka soo galo o dhan inkastoo markii horeba ammaankeeda oo aada u adkaa oo maaragtay xabsiga aysan gaarin qaraxyadu oo meel ka sokaysa jagboontiyo ku yihin ee qaraxyadu ay ka dhaceen marka hadda haddana markii wax dhaceen kadib waxaa aada loo sii adkeeyey ammaankii oo si wada jira sida haddaan ku sheegay ciidamada ay ka wada qayb qaadanayaan sida aad ka warqabtana maxamedow waxaa bilowday howlgallo milatary oo si wada jir ay u qaadayeen ciidamada dawladda iyo kuwa midowda africa oo ka socday gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo dawladduna ugu magac dartay howlgalkii badweynta hindiya ama hindian ocean marka hadda jawigu waa mid dhegan ammaankuna sii wada jira ciidamada ayaa u adkeynaya
kaasi waxa uu ahaa waryahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad oo khadka taleefonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere haddaba dowladda soomaaliya haddaba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in sideed ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo weerarkaasi soo qaaday lagu dilay weerarkaasi caasho ibraahin aadan ayaa qadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiirta afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cismaan waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen
kooxaha nabaddiidka maxaa la yidhaahdaa darwadayaasha ayaa maanta isku dayay inay arbushaan mid kamida maxaa la yidhaahdaa xarumaha dawladda oo lagu magacaabo godka jilacow ee degmada boondheer ee gobolka banaadir ku taalla waxay soo qaldeen dhalinyaro soomaaliyeed oo todobo ah mid kamida wuu isqarxiyey halka lixda kaletana ciidanka geesiyaasha ah ee qalabka sida ay jilibka u dhigeen islamarkaasna ay ku ku laayeen afaafka hore ee meesha laga gala xaruntaas oo degmada boondheer ku taalay khasaaruhu intaasuu ahaa sidoo kale dhanka ciidamada waxaa jirtay askari katir qof shacaba iyo iyo iyo ka tirsan askarta ciidamada qalabka sida ayaa ku dhintay halka maxaa la yidhaahdaa qof shacaba oo dariiqa maraayana uu ku dhintay marka guud ahaan waa afar qof geerida sidoo kaleeto waxaa waxyeela kasoo daartay gaari kamid a gaariga baabuurta ay isticmaalaan ciidamada maxaa la yidhaahdaa qalabka sida xaruntaas ilaalada ka hayay sidoo kale waxay ku fashilmeen dhalinyaradaas lasoo qalday maxaa la yidhaha nabadiidka ah waxay ku fashilmeen ujeedadii ay ka lahaayeen weerarkaas oo ahayd inay ku carqaladeeyaan amniga magaalada muqdisho iyo inay ku carqaladeeyaan howlgalka culus ee socda ee dharbaaxyada ku ah kooxahaas nabadiidka ah ee lagu magacaabo howlgalka badweynta hindiya kaasoo ka socda gobolada dalka qaarkood islamarkaasna lagu xaqiijinayo amniga magaalada dibna loogu xoreynayo goboladaas waxaas nabadiidka ay haystaan marka sidaasay maanta wax u dhaceen maxamed waxaad ii sheegtaa tirada dhimashada waa afar baa tir qolihii weerarka soo qaadayna wa baabiyey mid kamid isqarxiyey lixda kaletana waa meeshaa lagu dilay marka guud ahaan tira marka guud ahaan tirada dhimashada waa toban qof guud ahaan tiradu waa waa toddobadaas ilaa afartaas qof waa koob iyo toban oo ay saddex kamida abaalka yihiin shacab iyo askar waxaad iga warantaa maxamed marka xabsiga sidaan wararka ku hayno waxaa ku jiray maxaabiis badan baa ku jirtay maxaabiistii iyaga xaaladooda ka waran runtii booqashaan ku tagnay wasiirka amniga qaranka iyo taliyaasha ciidamada yimid ma jirin wax kalqala oo galay sami socodka howlihii xabsiga hawshiisii si caadi ay u socotaa mar aysan soo gaarinba meesha ay isku qarxiyeen ama ay qalalaasada ka bilaabeen waxay ahayd afaafka hore ee xabsiga halkaas oo ah meelaan u dhaweyn oo ah jagbaantieda ugu horeeya ee laga galo xabsigaas loo yaqaano dadka dilaco ma jiraan dad xabsigaasi ku jiray oo ama xabad wiifta ay u tagtay ama kuwo ka faa'iidaystay xaaladaas yarta ah ee markaasi kacsanayd oo sidaa ku baxsaday ilaa iyo hadda ma jiraan inta ay ku socdeen nimanka toddoba ay ahaayeen todobadii ay ku socdeenna meeshay ku wada dhamaadeen toddobadoodii fariin oo u dirnay inaan dhalinyaro damba lasoo qalin oo dhibaato aan loo jeeshin shacabka soomaaliyeed kuwii horena ay ku quus qaataan meesha ay ku dambeeyaan isku day kasta oo isku dayaan haddaan gadaal u raacno meelihii ay isku maqiiqeen oo dhan waa naftoodii ku wada waayeen mana u suurtagelin hadafkii ay ka lahaayeen marka waxaan leenahay idima suurtagelayso xog iyo xuuraana kasoo horreysay waana la ogyahay meel kastay ku socdaan sidaasaana ciidanku diyaar ugu yahay maalin iyo habeen inuu sugo amniga guud ahaan dalka iyo gaar ahaan caasimadda dhinaca kale waxaad ka warantaa maxamed waxaan ognahay in xabsiga jilcow uu ku yaalo meel inta badan la bido in ay tahay goobaha ugu ammaanka badan magaalada muqdisho oo waxay u dhowdahay xaruntii madaxtooyada villa soomaaliya ayay kaabiga ku haysaa marka bal markaad fiiriso meesha ay xarunta ku taallo iyo weerarkan la damacsanaa in lagu galo ma loo qaadan karaa taasi inay tahay in weli ay jirto dabacsanaan xagga ammaanka ah oo taagan weli wax dabacsanaan oo jira male hadday dabacsanaan jirto sida ay qabaana u suurtageli lahayd ujeedada ay kala hayeenaa u fuli lahayd laakiin ujeedadooda ma fulin weliba xoog iyo xuuraana kasoo horreysay oo waa laga warqabay in maxaa la yidhaahdaa information noocaas ah la helaayay maadaama xoog iyo xuuraan kasoo horreysay ciidankuna ay diyaarsan yihiin waxaa suurta gashay in afaafka hore xaruntaas dhammaantood lagu soo afjaro oo isku dayii ay rabeen meesha ku dhamaato marka ma jirto habacsanaan waxaa jirta feejignaan xoogan iyo kawarqab iyo information badan oon ka helayno marka haddii dabacsanaan jirtana sida ayaga ay rabaan ayaa u suurtageli lahayd mana suurtagelin mana u suurtageli doonto insha allah sidaasku habeenkii maalin diyaar u yihiin shacabkuna ay warbixinta noogu soo sheegayan ka sokow dadka shacabka ah ee caadiga ah marka laga soo tago yaad ka tilmaami kartaa dadka xabsigaasi ku jira ee laga yaabo in ay u beegsanayeen kooxdii weerarka soo qaaday runtii waxaa la weydiin doonaa su-aashaas waxaa la weydiinayaa qolooyinka hayo maxaabiista annaga intaan ognahay waa xabsi soomaaliyeed cid kasta ku jiri karteed oo dembi gasha xabsiga gooniya xabsiga gooniya labadiika keliya maaha marka waxaan ognahay waa meel cid kasta oo dembi gasha lagu xiro sidoo kaleetana waa meel maxaa la yidhaahdaa xabsiyada caadiga lamid ah marka xabsiya gooniya ay u beegsanayaan ma jirto
kaasi waxau ahaa afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cismaan oo u waramayay caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana waa v o a washington